بsم الlh الرحmn الرحيم alحamdu للh والصلاة والسلام عlى رsuل الlh وعlى آله وصحبه وmن والاh وmن تبع هداه أيها الإخوة والأخhواaت السلام عليكم ورحمة الله walaalihiin fي manhaجi online waxay idiin soo gudbinayaan muxaadarooyinkan cilmiga ah oo ka baxaya الndوة الcilmiية oo magaceeda la yidhaah asalafiyatu manhajun rabbaaniy wa waajibun sharciy xalaqadaanne waa xalaqadii afaraad
الدين نصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم
waxaan kolley u dhaafayaa hadalka iminkaan kusoo dhaweynayaa walaalkeen sheekh axmed cabdisalaam aadam xafidahu llah racaahu min kulli suuin wmakruuh inuu kelmadiisii markaa halka inooga jeediyo iyo nasaaxda qaybtii noo harsanayd falyatafadal shaykhu mashkuura majuura
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd jaza allahu shaykhana wawaalidana khayra aljaza calaa ma qadam fqad afaada waajaad sheekheenna sheekh cabdallah almaki ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri iyo xasanaad ha ku abaal mariyo waayo runtii kelmad dhaxalgala oo tajru nadawaadkan iyo majaalista noocan oo kale ah hadafka loo guntayaa ma aha in dawaadayada ama ashkhaastayada aanu ku difaacno ama ashkhaas iyo cid kale lagu weeraro ma aha hadafku laakiin run ahaantii hadafku waxa uu yahay manhajka xaqa ah ee almanhaj asalafi in loo nusreeyo oo loo hiiliyo oo wixii shubuhaad iyo dhibaato ah lagaga difaaco waxay xaqiiqadu markaa tahay almanhaju asalafi aklaa calayna min anfusina manhajka salafiga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu nicmeeyey isagaa naftayada nagala qaalisan waxaa taa daliil idinku ah haddii acraadayada iyo dawaadayada wax laga sheego dan iyo muraad kama lihin laakiin manhajka salafiga ah marka far lagu soo fiiqo in ahlu sunnuhu ay difaacaan waa waajib kelmadda ugu horeysaa waxay tahay xamdullaahi caza wajal marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa aladii wafaqanaa lihada almanhaji asalafiy ilaahana waafajiyey manhajka salafiga ah ee xaqa ah ee ku salaysan waxyiga rabbaaniga ah waana nicmatun kabiira tastaxiqu shukra waltaqdiir waana run ahaantii nicmo aada iyo aada u weyn oo in la qadariyo oo allaha ina siiye aynu ku mahadinno munaasab ku ah لأnنه mنهج راaxة وmنهج cصمة وmنهج طمأنيiنة وسkون وانشhراaح صدر waa mنهج lagu raaxaysto waa mنهج xasiloonaan iyo degenaansho xambaarsan weliba waxaa nicmada manhajkaas dareenkeedu sii weynaanayaa إida ra'ynaa إilى الmanاhiج الأrضية min xawlina marka aynu fiirinno manaahijta ardiga ah ee dhulka laga dhoobdhoobay ee inagu xeersan gaar ahaan taqallubaadka iyo takhabudaadka iyo maalin walba meesha la degaayo iyo midabka la qaadanayo waxay xaqiiqadu tahay habaatu lmowqif asalafi daliilu calaa axaqiyati hada almanhaj wbulaani maa khaalafahu min almanaahij اlukhraa sugnaanshaha mowqifka salafiga ah uu haabit alarkaan yahay oo mawaaqiftiisu aanay isbedbedelayn ee shalay wixii lalahaa maanta la leeyahay berrina la odhan doono waxay run ahaantii daliil iyo astaan cad u tahay xaqnimada manhajkaa salafiga ee rabbi inagu sugay iyo baatilnimada manaahijta kale ee maalinba meel u guuraysa waayo waxaad moodaa sidii shaxdii la wada ciyaarayay maalinba god in la degayo laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay almanhaju salafi waa haabit alarkaan oo isagu halkii shalay lagu yaqaanay ayuunbuu maantana taagan yihi sheekhii moxamed saalim albayxaani ee yamaniga ahaa ayaa gabay cajiiba ka tiriyey talawunka iyo taqalubaadka iyo qofku marba inuu midab iyo muuq yeesho waxaa shicirkaa ka mid oo uu yidhi yaduuru maca azujaajati xaysu daarat wayalbasu lisiyaasati alfa lubsin facinda almuslimiina yucaddu minhum waya'hudu sahmahu min kuli khumsin wacinda almulxidiina yucaddu minhum wacan maarigsa yaxfadu kula darsin wamihlu linjiliisi idaa ra'aahum wa fii baariisa maxsuubun faransi yacnii balaayo o dhan baa ku jamacday waxa uu yidhi dadka talawunaadka sameeye isagoo tilmaamaya waxa uu ruuxu la wareegeysanayaa sujaajada iyo quraarada kolba dhinac ay ula wareegto waxaanu siyaasadii u xidhanayaa kun labis maaha boqol iyo laba boqol iyo shan boqol kun shaar buu siyaasadda u xidhanaya muslimiinta marka uu la joogo waa ka mid khumuskiisa ama khaniimada qeybtiisuu ka qaadanaya mulxidiinta marka uu la joogo waa la mid markis iyo liiniina casharadaabuu ka xafidaya ingiriiska haddii uu arko waa la mid baariisna waa laga tirsanayaa waxaan uga jeedaa haddaba abyaadani yaduuru maca zujaajati xaysu daarat wayalbasu lisiyaasati alfa lubsin waayo innaku dadka jamaacaadka iyo dawaa'ifka islaamiga ama takfiirinayno gaalnimona kuma xukumayno xaasha lilaah oo ahlu sunnuhu abcadu nnaasi can takfiir laakiin shaahidka inta munaasabka kaga ean usoo qaadanayaa jamaacaadka mutaqalibka ah waxa weeyi wayalbasu lisiyaasati alfa lubsin waayo xaqiiqa ahaan dacwada iyadoo loo nisbo sheeganayo haddana siyaasad baa u hoosaysa oo dowladdaa sheekhu uu sheegayey xafidahullah sheekha egii muqbil waxa uu ku tilmaami jiray raximahullah dowlatun cala alhawa waa dowlad hawada laga dhisayo hawada haddaad tiraa waxbaan ka dhisaya miyay sugnaanaysaa macnaha waa khayaali aan xaqiiqo lahayn marka khulaasadu waxa ay tahay maanta waxa inoo muuqda wayalbasu lisiyaasati alfa lubsin waxaa qisada kale talawunka aan u soo qaadanayaa ay tahay sheekhii la odhan jiray abubakar ibnu saciid alwaasiti ee lagu naanaysi jiray alwajiih waxa uu lahaa nin wuxuu ahaa nin naxwi ah oo indhala dabadeed xambeli buu markii hore ahaa kadibna xanafi buu noqday shaaficina waa ku dembeeyey dabadeed sheekhii la odhan jiray abulbarakaad atikriti moxamed ibnu axmed ibnu saciid ayaa ka tiriyey abyaadan soo socota oo tilmaamaysa talawunka ama guurguurka waxa uu yidhi isagoo wajiih fariin u diraya faman mubliqun cani lwajiha risaalatan wain kaanat laa tujdi ladayhi arasaa'ilu tamadhabta linnucmaani bacda bni xambalin wadalika lama acwazatka alma'aakilu wama اkhtarta qowla shaaficiyi diyaanatan walaakinamaa tabqi aladii huwa xaasilu wabacda qaliilin laa shaka anta saa'irun ilaa malikin fandur ilaa man taqaa'ilu waxa uu ku yidhi wajiih war yaa ninkaa farriin iga gaadhsiinaya kollay farriin iyo war waxba u tari maayee waxa uu yidhi markii hore xambeli baad ahayd dabadeed haddana waxaad noqotay xanafi hadalkii imaamu shaaficina umaa dooran diyaanatan ama diin ahaan walaakinamaa tabqi aladii huwa xaasilo laakiin kolba halka dheefi kaa soo gelayso ayuunbaad u dhaqaaqaysaa waxa uu yidhi waxa shaki la-aana wax yar kadibna inaad maaliki sheegan doonto ee bal hadda kasii fiirso waxaad odhan doonto waxaan xasuustaa beydka jamaacaadka iyo xarakaadka qaar weliba iminka dhowr magacoo dambe sii yeeshay iyagoo markaa magac kale ay ahaayeen ayaa waxaan xasuusanahay dhowr iyo sagaashankii beydkaa waxaan ka akhriyey masjid uraxma markii waxa weeyaan dawaa'ifka ama jamaacaadka la radiyayey waxaana xaqiiqadu ay tahay nafsu taariikh taariikhdan maalintaa tilmaamayey iyada lafteedunbaa maantana ina hortaagan waayo maalintaa tajamcu baa la ahaa ictisaam baa maanta la yahay berri toolana waxaa laga yaabaa dee magac kale in la qaato wahaakadaa jamaacaadka kale islaax iyo ikhwaan iyo wixii la halmaala yacni taqalubaadka iyo talawunaadku waa arrin lagu yaqaan ikhwaanii fillaah arrinta noocaasa yacni dareenkeedu waxa uu nagu xambaarayaa inaynu garanno xaqnimada manhajka salafiga ah iyo baatilnimada manaahijta kale waxaa nuqdada kale aan tilmaamayaa ay tahay addacwatu asalafiyatu diinu lfitra dacwada salafigu waa diintii fitrada saliimka ah ee ilaahay aadamaha ku beeray yacni nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay maa min mawluudin yuulad ila wayuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani waxa uu nabigu tilmaamay mawluud kastoo dhasha in diin jacaylka iyo diinta islaamiga iyo iimaanka yacni waxa weeyaan jacaylkiisa lagu abuur lagu abuurayo oo ruuxu uu ku dhalanayo diin jacayl laakiin labadiisa waalid ayaa ama fidradaa diin jacaylkee uu ku dhashay u daynayo oo ku ababinaya dee ama ka leexinaya oo yahuud iyo nasaare iyo wax kale ka dhigaya macnaha nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay yacni diinta islaamku wax qofka ku soo dariyo ajnebi oo bannaan kaga yimid ma aha ee waa wuxuu ku dhalanayo laakiin adyaanta iyo inxiraafaadka kale ayaa ah wax qofka caarid oo ku soo dariyaya oo meel kale kaga imanaya haddaba addacwa salafiya iyadu waa diinu lfitra waa diintii fidrada qof kastoo abuurkiisu fayow yahay waxa weeyaan oo caqli fayow waxa weeyaan ku fakeraya waxa ay niyadiisa iyo laabtiisu ku degan tahay waxa weeyaan islaamkaa saafiga ah ee saxiixa ah waana fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah laakiin ruuxu isagaa ama fidradaa baaqi ku ahaanaya oo halkiisa kusii sugnaanaya ama ka leexanaya oo xaqa ka baydhaya almanhaju salafi waa manhajun muyasar laa tacqiida fiih waa manhaj sahlan oo fudud oon tacqiidaad iyo adayg lahayn manaahijta kale qofku wuxuu u baahanayaa wakti dheer inuu ku qaato sidii manhajkan iyo ciddaa asaastay iyo halkuu ka soo jeedo sidii loogu sharxi lahaa laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay almanhaju salafi waa diinu lfitra waana muyasar waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau yihi walaqad yasarna alqur'aana lidikr fahal min mudakir waxaa allahu yidhi qur'aanka waxaanu u sahalay in lagu waantoobo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xuso oo lagu ateeco ee cid ku waantoobayso wax ku qaadanaysaa ma idinku jirtaa marka salafiyadu waxay muyasar ku tahay waayo qur'aanka muyasarka ah ayay ku salaysan tahay oo manhaj u ah falmanhaj الsalafi huwa manhaju rabbaaniyu anzalahu الraxmanu min cindih walaysa manhaja bashariya khaطathu banaanu اlbashar manhajka salafigii waa manhaj rabbaani ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ka soo dejiyey mana aha manhaj bashari ah oo bani aadamka ama dadka gacmahoodu ay qorqoreen huwa manhaju samaawiyun munazalu min cindi illaah laa yaatiihi albaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid waa manhaj samaawi ah oo samada ka soo degay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey baatilkuna meelna aanu ka soo gelin hada almanhaj laysa manhajan ardiya min nitaaji afkaari اlbashar maaha manhaj ardi ah oo dadku ay u fakereen ama ay u shuuraysteen oo meel u fadhiisteen bal huwa manhaju macsuum laa yataطaraqu ilayhi اlkhalalu wala اlkhaطأ waa manhaj laga dhowray gefka oo gafka iyo goldolooladu meelna aanay ka soo gelin iyo iska hor imaadku walow kaana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira haddii manhajka salafigu meel aan alla ahayn laga soo dejin lahaa waxaa lagu arki lahaa iska hor imaatin fara badan laakiin sida ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ugu tilmaamay walow kaana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira ilaahay qur'aanka ayuu ku yidhi haddii qur'aanku cid aan alla ahayn agteeda uu ka iman lahaa waxaad ka heli lahaydeen iska hor imaatin iyo khilaaf fara badan laakiin maadaama uu yahay munazalu min cindi illaah laa tajidu fiihi ikhtilaafan walaa tafaruqa haakada almanhaju salafi maadaama kitaabka uu ku salaysan yahay laa tajidu fiihi ikhtilaafan walaa tafaruqa abulmudafar assamcaani ayaa waxa uu ku yidhi kitaabkiisa la yidhaahdo alintisaar liasxaabi alxadiid safxada afartan iyo shan waxa uu yihi wmima yadulu calى ana ahla اlxadiiثi hm calى اlxaqi anaka low طaalacta jamiica kutubihim اlmusanafa min awalihim ilى aakhirihim qadiimihim waxadiiثihim waxa uu sheekhu yidhi waxyaabaha kutusinaaya ahlulxadiidku xaqa inay ku sugan yihiin ahlulxadiidkuna waa alqaabta ahlu sunnaha un ahlu sunna wاljamaaca ahlulxadiiث aلطaa'ifa اlmansuura alfirqa sala allahu calayhi wasalam waayo sunnadiisay ku sugan yihiin dadkana ay ugu baaqayaan waxa markaa sheekhaasi uu yidhi wamima yadulu calaa ana ahla alxadiidi hum cala alxaq waxyaabaha tusinaaya ahlulxadiidku inay xaq ku taagan yihiin waxaa ka mid ah annaka low taalacta jamiica kutubihim almusanafa min awalihim ilaa aakhirihim haddii aad daalacato ahlulxadiidka kutubtoodii la qoray oo dhan koodii ugu horreeyey ilaa koodii ugu dambeeyey qadiimihim wa xadiisihim koodii hore iyo koodii dambe maca ikhtilaafi buldaanihim wa zamaanihim iyada oo waddamadoodu ay kala duwan yihiin xilliga ay joogaanna ay kala duwan yiho aanay isba soo gaadhin wa tabaacudi maa baynahum fi diyaar iyada oo ay kala fog tahay inta u dhaxaysa iyo guryaha ama amaakinta ay kala degan yihiin wasukuuni kulli waaxidin minhum qudran min alaqdaar iyadoo mid waliba gobol gobollada ka mida uu degan yahay wajadtahum fii bayaani اlictiqaadi calaa watiiratin waaxidatin wa namatin waaxid waxaad haddana helaysaa xagga caddaynta caqiidada selafka ay caddaynayaan waddo iyo dariiqo keliya iyagoo wada maraya oo midna aanu ka kale ka baydhay yujruuna fiihi calaa ariiqatin laa yaxiiduuna canha walaa yamiiluuna fiiha waxay ku dareerinayaan waddo iyo dariiqo keliya oo aanay dhinacna u dhaafayn midig iyo bidixtoona aanay uga baydhayn qowluhum fii daalika waaxidun wa naqluhum waaxid odhaahdooda arrinkaa ku saabsani waa mid keliya waxa ay soo naqliyaan ee masaa'ilkaa ku saabsanina waa mid laa taraa baynahum ikhtilaafan walaa tafaruqan fii shayin maa wa in qalla ku arki maysid baa uu yidhi dhexdooda wax iskhilaaf iyo iska horimaatin ah haba yaraadee bal low jamacta jamiica maa jaraa calaa alsinatihim wanaqaluuhu can salafihim bal haddii aad ururiso wax allo wixii ay carabadooda ku dareereen ama salafkooda ay ka soo naqliyeen wajadtahu kaannahu jaaa min qalbin waaxid wajaraa calaa lisaanin waaxid waxaad helaysaa sidii wax qalbi keliya uu ka soo baxay carab keliyana uu ku dhawaaqay whal calى اlxaqi daliilu abyanu min hada waxaa sheekhu hadalkiisii ku soo gunaanaday oo daliilkaa ka caddayn badan oo u daliil noqda xaqnimadooda miyaad helaysaa yacni miyuu jiraa arrinta noocaasa wax uga caddayn badan xaqnimada ay ku sugan yihiin tawaafuqooda iyo cadamu likhtilaafkooda qaala allahu tacaala walow kaana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira وqال تaعاaلى واctasimuu bxabl الlahi جamيiعا وlaa تfرquu اnتahى waxa uu sheeku markaa kusoo gebagabeeyey labadaa aayadood oo ta hore ay tilmaamayso ilaahay kitaabkiisu cid kale hadduu ka iman lahaa xaggooda dee in laga heli lahaa iskhilaaf laakiin maadaama uu yahay min cindi الlah laa تجidu fiihi اkhtilaafa kadalika iyaguna maadaama masderka ay ka duulayaan uu yahay kitaabka iyo sunnada dee waxa weeyaan hadalkoodu iskhilaafi maayo waxaanu ku soo gebagabeeyey wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay subxaanahu wa tacaala xadhigiisa cuskada idinkoo midaysan oo is haysta hana kala tegin oo ha kala tafaraaruqina idan yaa aalib alcilm calayka bihada almanhaj alrabbaaniyi aladii laa yatabadalu walaa yatagayar wadac canka alahwaaءa walbidac waddacaayaati alfaariqa yaa aalib alcilm manhajkaa ilaahay kugu manaysta ee rabbaaniga ah ee aan isbedelayn ku sugnow iskana ilaali oo ka dheerow ahwaada iyo bidaca iyo dacaayaadka faaruqa ah ee laga yaabo xaqa iyo ehelkiisa inay ahlu bidacu ku soo wajahaan waxau idhi alxaafidu suuri isagoo ahlulxadiidka difaacaya qul liman caanada alxadiida waadxaa caayiban ahlahu waman yaddaciihi abicilmin taqulu hada abin lii am bijahlin faljahlu khuluqu safiihi ayucaabu aladiina hum xafidu ddiina min altamwiihi wturahaati وإlى qwlihim وma qad rawwhu raajicu kulu caalimi وfaqiihi waxa uu lahaa waxaad ku tidhaahdaa qofka xadiidka canaade ee ku madaxadayga ee ehelkiisana ceebeeya waxaad ku tidhaahdaa abicilmin taqulu hada abin lii am bijahlin faljahlu khuluqu safiihi war arrinta noocana ma cilmi baad ku sheeganaysaa oo aad ka duulaysaa bal hadda ii caddee mise jaahilnimo iyo garasho la'aan ayaa kugu kelifaysa jahligu waa dhaqanka sufahada iyo waxmagaratada eh waxa uu sheekhu yidhi waayo qofku waxaanu garanayn dee cadow buu yahay almaru caduwun limaa jahil dad fara badanna salafiyada aqoon la'aanta aanay garanaynba ayaa ku xambaartay inay ceebeeyaan oo ay caayaan qaarkoodna iyagoo xaqnimadooda garanaya ayaa liakhraadin walixaajatin fii anfusihim ayuu caayayaan waxa uu yidhi markaa sheekhu ayucaabu aladiina hum xafidu diina min atamwiihi waturahaati oo ma waxaa la ceebaynayaa oo maanta la caayayaa kuwii diinta ka xifdiyey been iyo baatil iyo xumaan oo dhan wa ilaa qowlihim wamaa qad rawowhu raajicun kulu caalimin wafaqiihi iyadoo hadalkooda iyo waxay wariyeen uun caalim kasta iyo faqiih kasta uu soo noqonayo oo ahlulxadiidka cid waliba waa u baahan tahay maanta waxaynu leenahay jamaacaadka ahlulcilmiga iyo sunnada ama salafiyada dadka ka tanfiiriya waxaa laga yaabaa xadiid hadduu deliishanayo ilaa saxaxahu alalbani ama dacafahu alalbani uu yidhaahdo inaanay naftiisu ku sugnaan oo mas'alada iyo fatwada uu uga noqday sheikhulalbani waxaynu leenahay xadiidka saxiixa sheekh albani uu tasxiixinayo iyo manhajka saxiixii waa mutalaazimaan manhajkaagu hadduu faasid yahay dee sixada xadiidku maxay kuu taraysaa waxaa munaasab ah sidaad sixatulxadiid ugu ictimaaday sixatulmanhajna inaad ugu ictimaado oo saxaxa alalbaaniyu alxadiid markaad tidhaahdo haddaba manhajka saxiixaana isaga kaga dayo waayo sheikhulalbani waa yacnii casrigan aynu nool nahay culimmada ugu waaweyn ee manhajkaa salafigaa calankiisa kor u qaaday ahlulbidaca iyo cidda ka soo horjeedana radiyey walaalayaal waxaan ku leeyahay dadka qaarkood oo laga yaabo maanta manaahijtan cusub inay u cusubtahy oo isleeyihiin balhadda tijaabiya oo tajaarubta ku jira dacuu kulla qowlin cinda qowli muxammadin famaa aaminun fii diinihi ka mukhaatiri hadal oo dhan waxaad ku dhaaftaan hadalka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam agtiisa oo marka lagu yidhaahdo qaala allaahu qaala rasuulu halkaa istaag waayo nin diintiisa u nabadgalay oo diintiisii aamin u noqotay la mid ma aha nin biimo ah ninka biimadayhi waa ninka kolba meel dee isku qaadaya isku biimaynaya wax kaga soo bixina aan ogeyn marka maalinba intaad meel isku biimayn lahayd diintaadu ha kuu nabad gasho hadalka nebi moxamed ku ekow walaalayaal almanhaju salafi waa manhajun rabbaaniyun liannahu mabniyun cala alkitaabi wasunna whada huwa alwaxyu aladii anzalahu araxmanu calaa rasuulih manhajka salafiga ah rabbaaniyadiisa waxa uu ka kasbaday aynuu leenahay waa rabbaani waayo waxyigii munazelka ahaa ayuu ku salaysan yahay waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wakaana fadlu llahi calayka cadiima ilaahay waxa u yihi jala sha'nuh waxa ilaahay nebi moxamedow kugu soo dejiyey kitaabka iyo sunnada oo xikmadu kamaa qaala qataada wakayruh hiya sunna marka kitaabka iyo sunnada ayaa alla kugu soo dejiyey waxaanu ku baray waxaanad hore cilmi ugu lahayn ilaahay fadligiisuna dushaada waa ku weynaaday oo ilaahay fadli iyo deeq weyn ayuu kugu galladaystay waxaa aayadda ka cad kitaabka iyo sunnadu labaduba inay yihiin waxyi munazal ah waayo inzaal ayaa lagu tilmaamay wa anzala allah wax nebigu naftiisa kala yimid hadday tahay lama yidhaahdeen wa anzala allah labaduba waa waxyi munazal ah walow waxyinimadooda furuuqi haba u dhaxayso waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa taa isagoo tilmaamaya wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa yacni nebi muxamed yacni ma aha mid ku hadlaya oo ku dhawaaqaya waxay naftiisu ay doonto ama hawadiisu oo yacni waxyiga iyo diinta uu ina soo gaadhsiinayaa ee uu ku hadlayaa kuma salaysna hawadiisa iyo waxa uu doono bal waxa weeyaan waxyi loo waxyooday imaamu shanqiiti waxa uu lahaa xowla hadihi alaaya macnaahu ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama laa yubaliqu can illahi ila shayئa awxa allahu ilayhi an yubaliqah faman yaqulu inahu shicru aw sixru aw kahana aw asaatiiru اlأwaliin fahuwa akdabu khalqi اllahi waakfaruhum waxa uu lahaa macnaha aayaddu waxa weeye inaan nebigu salى اllahu عalayhi wasalam xagga ilaahay inaanu inaga soo gaadhsiinayn ilaa wax ilaahay u waxyooday inuu ina soo gaadhsiiye mooye wax kale marka qofka ku andacoonaya waa gabay ama fal iyo falalow iyo sixir iyo asaadiirtii ama beenihii dadkii hore waa khalqiga ilaahay ka ugu beenta iyo kufriga iyo gaalnimada badan wa akhraja alimaamu axmed fii musnadihi mujalladka labaad safxada boqol lixdan iyo laba wa abu daawuuda fii sunanihi min xadiidi cabdillaahi bni camr qaala kuntu aktubu kula shayin asmacuhu min rasuuli illaah waxa uhi cabdillaahi bnu camar waxaan ahaa mid qora wax kastoo aan nebiga ka maqlo uriidu xifdah anuu doonaya inaan xafido fanahatnii qurayshun wa qaaluu ataktubu kula shayin tasmacuhu warasuulu llaahi basharun yatakalamu fi lgadabi waalridaa wuxuu yidhi quraysh ayaa arrintaa ii diiday waxaana iigu yidhaahdeen oo wax kastoo aad ka maqasho nebiga miyaad qoraysaa iyadoo rasuulku uu yahay bashar oo cadho iyo raalli ahaansha labadaba uu hadlayo oo macnaha wax khaladii dee uu ka soo bixi karo ayay leeyihiin sideed u qoraysaa qaala faamsaktu can ilkitaab fadakartu dalika lirasuuli illaah waxau ihi qoraalkii intaan joojiyey cabdillaahi bnu camar ayaan arrintaa rasuulka u sheegay faawmaa biusbucihi ilaa fiih waxau ihi fartiisii intuu afka ku tilmaamay nebigu ayaa waxau igu yidhi sala allahu calayhi wasalam uktub fawaladii nafsii biyadihi maa yakhruju minhu ilaa xaq waxau ihi qor ilaaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee kaa waxaan xaq ahayni kama soo baxee qor cabdilaahiyow marka waxay taasi tilmaamaysaa dee sunnada nebigu sala allahu calayhi wasalam inay waxyi tahay munazal ah kitaabka qur-aankuna waxyi uu yahay munazal ah manhajka salafigaana waxaa asaaska u ih inuu yahay labadaas walidaalik ayaynu u leenahay waa manhaj macsuuma oo rabbaani ah sheekhulislaamna arrintaa isagoo tilmaamaya mujaladka afraad majmuucu lfataawaha safxada boqol afartan iyo sagaal waxau ihi laa cayba calaa man adhara madhab asalaf waintasaba ilayh wactazaa ilayh ceeb iyo canaani ma saara qofka madhabkii salafka waxa weeyaan muujiya ee u nisbo sheegtay yidhaha ana salafi ceeb iyo canaan ma mutaysan bal yajibu qabuulu dalika minhu bilitifaaq wuxuu yidhi iska dhaaf in lagu canaanto lagu ceebeeye waxa waajib ah oo laysku raacsan yahay in laga aqbalo oon lagu celin waxa uu ku sababeeyey faina madhaba salafi laa yakuunu ilaa xaqaa waayo madhabka salafku xaq mooye wax kalaba ma ahaado maxay taasi daliil u tahay waa manhaj macsuum ah oo waxyiga samaawiga ah ku salaysan sidaasuu u noqday manhaj xaq mooye wax kalaba aan xambaarin waxaynu ognahay manaahijta kale ee ardiga ah taxtamilu xaqan wa baila xaq iyo baailba way xambaarsantah xaqa laga helayaa waa waxay ka waafaqday waxyiga waxa ay ka khilaaftayna dee waa baail idan manhajka salafka miisada uu manaahijta kale kaga soocan yahay waa rabbaaniyada iyo cismadaas almanhaju salafi manhajun qadiimu laysa bijadiid kamaa yazcumuhu ahlu lbidaci walahwaa manhajka salafku waa manhaj soo jireenoo qadiima laakiinse mid cusuboo maanta la bilaabay ma aha xaqiiqaduna waxa ay tahay xisbiyadu inkastoo dacaayaadkoodu aanay meel gaadhayn oo waxaa la yidhaha xablulkadibi qasiir xadhigga beentu waa iska daba gaaban yihin maray noqotaba dee mar unbaa guntiisa la gaadhaa shalayba waxaynu ognahay masaa'il laga hadlayey oo maanta xaqiiqadeedii la gaadhay ama la ogaaday marka dee xisbiyadu waxyaabahay meel walba kaga qayliyaan waxaa ka mid ah inay salafiyiinta jadiidiye ku sifeeyaan laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay hum biljadiidiyati awlaa iyagaa ku habboon oo u mudan hadday cidi jadiid tahay oo cidi ay wax cusub la timid hum awlaa waayo ninka salafigii dee wax cusub ama manhaj ha noqdo ama wax kale ha noqdee wax cusub oo uu la yimid maba jiraba waxa uu la yimid ninka salafigii waa ytabicu lkitaaba wasunna calaa manhaji salafi lumma kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka qaata intaasi hadday jadiid tahay dee waxa weeyaan adu haddaad intaa jadiid ku sifaynayso aday kuu taallaa laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay cidda maalin walba magac iyo muunad cusub la timaadaa waa alaxzaab walxarakaat haddii cidi jadiidiye tahay waa iyaga idan manhaju salaf waa manhajkaa soo jireenka ah liannahu yacni alislaam asaxiix aladi ja'a bihi nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam famanhajuhu lwaxyu ومqdمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومؤسسه الbاrي waayo mنhaجka slفku waxa uu ka turjumayaa iسlاamkii saxda ahaa ee nebi mxamed ula yimid salى الlahu عalayه وasلم waxa manhaج u ah waxyiga samaawiga ah maaha manhaجka salafiyiintu wax lasoo qorqoro la ydhaha internetka uga noqda ama aw hebel baa sharxaye internetka ka raajaca ama warayqaad yaryaroo inta lasoo yareeyo sida xisnulmuslimka dadka jeebadaha loogu rido manhaju salaf awsacu min hada kitaabka alleh sunnada rasuulka saxiixu lbukhaari wa saxiixu muslim masaaniidda iyo macaajimta dawaawiinu sunna yacni kuwaas ayaa manhajka salafigu ku sugan yihi marka waaba ka culus yahay waana ka ballaadhan yahay jeebadayadua ma qaado manhajka salafka waayo waa diintii ilaahay ee kaamilka ahayd bixadaafiiriha iyadoon waxba laga tegin calaa kullin manhajka salafka waa waxyigaas cidda muqadamkee horjoogaha u ah imaamka macsuumkee ay ku daydaan waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cidda aasaastay ee bilowday ee xaggiisa uu ka yimid waa rabbi subxaanahu wa tacaala waayo manhajka salafku sida fatwada albaani aynu tilmaami doonno halka uu ka soo bilaabmay waa alleh oo waxyiga rabbi ayuu ku salaysan yihi fasanadu hada almanhaj muttasilun bisilsilatin dahabiya sanadka iyo silsilada manhajka salafigu waa silsilad dahabi ah oon inqiaac iyo googo lahayn tabdau min allahi subxaanahu wa tacaala ilaa jibriil calayhi salaam ilaa nabiyina muxamedi sala allahu alayhi wasalam ilaa asxaabihi ilaa atbaacihim biixsaan ilaa culamaai almillati waddiin fi kuli zamanin wamakaan xataa yarisa allahu larda waman calayha waa sanad ka soo bilaabanaya waxyigaa samaawigee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxyooday oo malakul jibriil loo soo dhiibay calayhi asalaam nebi moxamed uu usoo dhiibay sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisii ay ka dhaxashay waman tabicahum biixsaan ay kasii dhaxleen ilaa culamaai almillati waddiin wakhti kasta iyo meel kastoo la joogo ilaa adduunyadu ay ka dhammaanayso sheekhu lislaam ibnu taymiya fii minhaaji sunna mujalladka labaad safxada afar boqol sideetan iyo laba waxa uu yidhi wamadhabu ahli sunnati waljamaacati madhabun qadiim macruuf qabla an yakhluq allahu abaa xaniifata wamaalika washaaficiya waaxmed madhabka ahlu sunnuhu waa madhab qadiim oo soo jireenoo la yaqaano intaan ilaahayba abuurin abuu xaniife iyo maalik iyo shaafici iyo axmed fainahu madhabu صaxaaba aladii naqaluuhu can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waman khaalafa dalika kana mubtadican cinda ahli sunnati waljamaca waxa uu sheekhu yidhi waa madhabkii saxaabadu ay ka soo rareen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam madhabu ahli sunna waljamaaca cidda khilaaftaana waxay ahaanaysaa mubtadic cinda ahli sunnati waljamaaca ibnu kaiirna waxau yihi cinda qowlihi tacaala yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim qaala bacdu salaf hada akbaru sharafin liasxaabi alxadiid lianna imaamahum annabiyu sala allahu calayhi wasalam ibnu kaiir aayaddaa markuu fasiraayey maalinta ilaahay qolo walba horjoogaheedii uu ugu yeedhayo maalinta qolo walba la raacinayo ciddii horjoogahayee imaamka u ahayd aayaddaas tafsiirkeeda waxa uu ku yidhi waxay salafka qaarkood yidhaahdeen aayaddan waxa ku sugan sharafta ugu weyn ee u soo hoyatay ahlulxadiidka waayo imaamkooda macsuumka ah iyo horjoogahooga ay diinta ilaahay uga dambeeyaan waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo maanta haddii la isweydiiyo macnaha maqaaladda iyo madhabka salafka oo waxa weeyaan dariiqadaa salafiga ah yaa horjoogo u ah oo maqaaladooda iyo qowlkooda yay kaga daydeen la heli maayo cid aan nebi moxamed ahayn sala allahu calayhi wasalam cid alla ciddii ka dambaysanay isagay ku dayatay waa kii imaamu sancaani lahaa rawow wartawow min baxri cilmi muxammadin walaysa lahum fii tilka almadaahibi min wirdin waxay ka soo wariyeen oy ka cokonaadeen oy si fiican uga fara qabsadeen cilmigii nebi moxamed ee badda ahaa madaahibta iyo dariiqooyinka dadku ay ku kala arooraanna meelna iyagu kagama soo arooraan madhabkooda haddaad weydiiso waa madhabu moxamed ibnu cabdillaah salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waa halkuu nebi moxamed maray haddaad weydiiso a'immada iyo madaahibta kale wax alla wixii ay nebiga ka waafaqaan way ka qaadanayaan oo imaamu shaafici hadduu xadiidka waafaqo shaaficiyay noqonayaanoo taasay ku dareerayaan axmed ibnu xambal hadduu xadiidka waafaqo kaasay qaadanayaan abu xaniifa wa maalik wahaakada fahum daayiruuna maca daliili xaysu daar daliilka kitaabka iyo sunnada ayuunbaa kolba halkuu la maro ay la marayaan waxaa kaloo sheekhulislaam uu ku yidhi fii majmuuci lfataawa mujalladka saddexaad safxada saddex boqol afartan iyo toddoba وبhda yتبين أنa أحق الناaس بأn تkuna hiy الفرقة الناaجyة أهل الxadيiث والسuنة waxaa arintaa ku cadaanaya oo kusoo xaasil garoobaya in dadka ugu mudnaanshaha badan inay noqdaan firqada badbaadaysaa inay yihiin waxa weeyaan ahlulxadiiثi والsuنة kuwa xadiikiiyo sunada ehelka u ah yaعni dadka ugu xaqnimada badan inay noqdaan alفirقة الناaجyة ila nebigu salى الlahu عalayه وasلم waxa uu tilmaamay ummaddiisu saddex iyo toddobaatan fariiqo inay u kala qaybsami doonaan kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida mid baa ka badbaadaysa waxaa sheekhulislaam tilmaamay taa cidda ugu xaqnimada iyo awlawiyada badani inay yihiin ahlulxadiidi wasunna aladiina laysa lahum matbuucun yatacasabuuna lahu ilaa rasuula allah kuwa aan lahayn matbuuc ay raacaan oy u tacasubaan oo macsuum ah ilaa rasuulka ilaahay mooye cid kaleoy u daba fadhiistaan aan lahayn wahum aclamu nnaasi biaqwaalihi wa axwaalih waana kuwa ugu aqoonta badan nebiga hadalladiisa iyo xaaladihiisa wa acdamuhum tamyiizan bayna saxiixiha wa saqiimiha waana kuwa ugu kala soocidda og ee ugu macrifada badan kala saaridda sunnada saxiixeeda iyo saqiimkeeda ahlu lxadiidi hum ahlu nabiyi wain lam yasxabuu nafsahu anfaasahu saxibuu ahlulxadiidku waa ehelkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ehelnimada iyo dhowaanshaha nebiguna waxa weeyi haddaanay naftiisii soo gaadhin oonay isaga la saaxiibin neeftiisii bay la saaxiibeen oo mar walba hadalkiisii bay hayaan oo qaala rasuulullah sala allahu calayhi wasalam wakhti kasta hadalkiisii iyo salligiisii ayay hayaanoy ku sugan yihin markaasi ahlulbidaca qaarkoodna ay yidhaahdaan salligay diideen ahlu sunnaha yaa ka salli badan abu bakr ibnu duraydna waxa uu ku yidhi fii madxi ahli اlxadiid ahla wsahla bladiina uxibuhum waawaduhum fi llahi di laalaa'i ahla bqowmi صaalixiina dawi tuqى guri اlwujuhi wazayni kuli malaa'i yascuna fi طalb اlxadiiثi bcifatin watawaquri wasakiinati waxayaaءi lahm اlmahaabaة wاljalaalaة wالnuhaa wafadaa'ilu jalat can اlإxsaaءi waxa uu lahaa ahla wasahla soo dhowaada kuwii aan ilaahay dartii u jeclaayo ee sharafta iyo wanaagga ku sifaysnaayow soo dhowaada qoom iyo how wanaagsan ee alla kacabsiga u saaxiibka ah ee wejiyadoodu ay iftiimayaan sunnadu ay ka daahirayso ama ay ka iftiimayso madal kasta ama majlis kastana quruxda iyo muunadda u ah halka la fadhiistaba ahlulxadiidku waa muunadooda iyo quruxdooda waxa uu yidhi waxay u soconayaan xadiidka nebiga dalbidda ay dalbayaan iyagoo ku dhisan oo ku sugan dhowrsoonaan iyo xishood iyo xasiloonaan waxay leeyihiin haybad iyo weynaan iyo caqli iyo fadaa'ilan la soo koobi karay wa midaadu maa tajri bihi aqlaamuhum askaa waadyabu min dami shuhadaa'i qalinka ay xadiidka nebiga ku qorayaan khadkiisuna waxa uu ka udgoon badan yahay dhiigga shuhadada ee nebigu tilmaamay maalinta qiyaame miskiga inuu ka udgoon badan yahay waxa uu kusoo gebagabeeyey yaa aalibii cilmi nabiyi muxamadin maa antumuu wasiwaakumuu bisawaai waxa uu yihi kuwa cilmigii nebi muxamed dalbayow idinka iyo kayrkiin ma sinidin ee waa kala soocantihiin alimaam abulqasim allalakaayi fii sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunati waljamaca waxa uu ku yihi mujaladka koowaad safxada saddex iyo labaatan uma kulu man ictaqada madhaban failaa saaxibi maqaalatihi alatii axdaahaa yantasib ruux kasta oo madhab ictiqaadaa waxa uu nisbo sheeganayaa maqaaladaa iyo madhabkaa ciddii keentee soo dariday ayuu u nisbo sheeganaya oo ku abtirsanaya oo jahmiyada waatan lo odhanaya dee jahmi ibnu safwaan kuwa waxa weeyaan ka tafiiran markaa nin walba maqaaladiisa ciddii keentay ama maqaaladaa xun baa loo nisbaynayaa qadariye iyo murjia iyo waxa la midka ah ama mu'asiskii iyo ciddii maqaalada keentay ayaa loo nisbaynayaa wahaakada fii kulli zamanin wa makaan waxa uu yihi wa ilaa ra'yihi yastanid ilaa asxaaba alxadiid ra'yigiisa ayuu cuskanayaa ahlulxadiidka mooyaane fa ina saaxiba maqaalatihim rasuulu llah waayo iyaga ahluxadiidka maqaaladooda cidda keentee ku dhawaaqday waa nebi muxamed fahum ilayhi yantasibuun wa ilaa cilmihi yastaniduun wa bihi yastadiluun wa ilayhi yafzacuun wa bira'yihi yaqtaduun wa bidalika yaftakhiruun waxa uu yidhi maadaama iyaga maqaaladooda nebi muxamed u keenay isagay u nisbo sheeganayaan cilmigiisay cuskanayaan isaga ayay deliishanayaan sunnadiisa xaggiisay u argagaxayaan isagay ku dayanayaan taasay ku faanayaan wa calaa acdaa'i sunnatihi biqurbihim minhu yasuuluun faman yuwaasiihim fii sharafi اdikri waman yubaahiihim fii saaxati اlfakri wa culuwi اlismi waxa uu sheekhu kusoo gebagabeeyey sunnada nebi muxamed kuwa colka wan ah dhowaanshaha ay nebi muxamed ku dhow yihiin ee sunnadiisa ay ku sugan yihiin ayay kaga qaalib noqonayaan oo ay ku weerarayaan yaa markaa yani waxa weeyaan kula mid ah oo u dhigma xagga hadalhayntooda sharafta badan yaase ku gaadhi kara xagga faanka iyo sarraynta iyo wanaagsanaanta waxa uu shaacirkiina lahaa lama intasabtu ilayka sirtu mucadamaa wacalowtu qadran duuna man lam yantasib waxa uu lahaa markii aan kuu nisbo sheegtay ayaan noqday mucadaman qof la weyneeyo oo xurmo iyo karaamo leh oo aan noqday mid ka sarreeya cidda aan adiga kuu nisbo sheegan waayo cidda aan sunnada iyo selafka u nisbo sheegan qofka salafiga ee sunniga ayaa ka sarreeya wacalowtu qadran duuna man lam yantasib waayo maxay faa'iido leedahay nisbo aanad afka soo marin karayn ama aad qarinayso ama aanad ku dhaaran karayn xaqnimadeeda waayo hadda ka horna waan xusee wadaad ictisaama iyo nin salafiya ayaa rag dhallinyaray ahaayeen ayaa ka dooday xaqnimada salafiyada iyo ictisaamka ninkii salafigaha wuxuu yidhi maanta hargeysa ma jooge jazaa allahu khayran wuxuu yidhi anigu waxaan walli iyo bilo ku marayaa oon ku dhaaranayaa xaqnimada manhajkaa salafka ee aduu ictisaamka xaqnimadiisa ma ku dhaaranaysa ninkii dagaalamayay dib buu u joogsaday waayo de kuma dhaaran karo intaasaa kaaga filan yacni xaqnimada manhajka salafka iyo baatilnimada manaahijta kale imaamu alalbani kitaabka atawasul anwaacuhu wa axkaamu safxada sagaal iyo sagaashan ilaa boqol waxa uu ku yidhi ina min naafilati اlqowl ana dacwaة اsalafiyaةa inama hiya dacwaة اlislaam اlxaq kama anzalaha allahu calى khatami rusulihi waanbiyaa'ih muxamadi salى اllahu alayhi wasalam waxa uu yihi dacwada salafigu waa dacwadii islaamka ee xaqa ahayd sidii ilaahay ugu soo dejiyey rusushiisa iyo ambiyadiisa kii uu ku khatimay ee nebi muxamed ahaa salى اllahu alayhi wasalam u fiirsa halkaa sheekhu اlalbani waxa uu yihi faallaahu waxdahu subxaanah huwa mu'asisuhaa wa musharicuhaa dacwadaa salafiyada ee diintii islaamka ahayd ee xaqa ah ka turjumaysa ilaahay keligii waa ka isagu aasaasay ee bilaabay ee jideeyey walaysa liaxadin min albashari kaa'inan man kaana an yaddaciya ta'siisahaa wa tashriicahaa waxa uu yihi axad basharka ka mida cidduu doona ha noqdee uma cunanto oo munaasab uma aha inuu ku andacoodo anaa bilaabay oo jideeyey ama aasaasay waxa uu sheekhu yidhi waxata nabiyu lakram muxamed sala allahu calayhi wasalam إنما كان دوره فيها التلقي الواعي الأمين والتبليغ الكامل الدقيق وحوري حتى النبي محمد ووحوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى النبي محمد وكرامة إيا شرف بدن وحدوركي إيا كالنتي وكلها أي أهيد وكليه in si weelayn iyo wacyi badan oo ammaano badan uu la kulmo waxyiga si kaamil oo dhammaystirana dadka uu gaadhsiiyo yacni kaalinta uu ku lahaa intaasoo keliya ahayd walam yakun masmuuxan lahu tasarufu fii shayin min sharci illaahi wa waxyihi manuu ahay nebigu sala allahu calayhi wasalam mid loo ogol yahay inuu shay ka mida sharciga ilaahay isagu ku tasarufuu siduu doono ka yeelo waxa uu sheekhu yidhi hadalka isagoo sii wada walihaada فادعاء إنسان مهما علا وسما تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ هذا إن لم يكن شركا أكبر والعياذ بالله وعو شيخ إذا هذا الدعوة دا إلهي جاء بركيسا إنه قفكو أن دعوضه إنه يساقو بلابي درجدي سهير كي دونتها قادي وخطأ يقف آدي آدوين هذي أنه شرك أكبر بنقن والعياذ بالله waxaa sheekhu ku naqdinayay hadalkaas sheekha la yidhaha moxamed nasiib alrifaaci oo sheegtay mu'asisu dacwa salafiya ayaa uu ku radiyey waxaa halkaa sheekhu uu ku tilmaamay dacwa salafiya cid ta'siiskeeda sheegan kartaa inaanay jirin xataa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo imaamka aynu u daba fadhino ee aynu kaga dayananayihi dowrkiisu wuxuu aha dowru tabliiq ilaahay wuxuu u waxyooday ayuunbuu ina soo gaadhsiinayay qodobka kale waxa uu yahay bushraa lakum ayuha asalafiyuun wahanii'an lakum faqad dahara alxaqu aladii kuntum tunaaduuna bihi min qabli casharaati siniin calaa afwaahi mukhaalifiikum wa munaawi'iikum wa shahida shaahidun min ahliha waxaan yacni idin xasuusinayaa bishaaro iyo hambalyo idiin sugnaatay haddaad salafiyiinta tihiin waxay sababteedu tahay xaqaad ku dhawaaqayseen tobannaan sano ka hor ee eed iyo cay iyo ceeb badan aad ku mutaysateen maanta wuxuu ka daahiray kuwii idinku caayayay afkooda qaar ka mid ah wa shahida shaahidun min ahliha waxaa namaadij iyo tusaalayaal inoogu filan alkhuruuju cala alxukaam salafiyiintu maxay ka sheegi jireen xukaamta in lagu baxo takfiiru lmujtamacaat dadka in la gaalaysiiye xaakim iyo maxkuumba maxay salafiyiintu ka sheegi jireen atafjiiraat dadka abriyadeen waxba galabsan muslim iyo gaalba in la qarxiyo maxay salafiyiintu ka sheegi jireen waxaa xaqiiqo ahayd mimbarkaa aan fadhiyo maanta iyo manaabir badan oo ahlu sunnuhu ay leeyihiin waxaa in fara badan lagaga dhawaaqi jiray masaa'ilkaa sida ahlu sunnuhu ay ka qabaan inaan xukaamta muslimiinta lagu bixin inaan dadka la gaalaysiin inaan dadka waxba galabsan aan la ysku qarxin kor iyo hoosba waan uga hadli jiray laakiin waxaa ayaan darro ah in wakhtigaas labaatan sano wax ku dhow ilaa yowmina haada kulley maanta waxaynu maraynaa marxalo ukhra laakiin maraaxishaas in eed iyo cay badan ahlu sunnuhu ay ku mutaysteen oo xukaamta yaan lagu bixin marka la yidhaahdo la yidhaha dabadhilif bay u yihiin hadda abwaabta salaadiinta iyo halka loogu tagaba iyagaa nooga aqoon badan haddana ramatni bidaayaha wansalla marka laga hadlo takfiirka mujtamacaadka yaan la gaalaysiin in la yidhaho waa murji'adii waa murji'at lcasri marka laga hadlo atafjiir oo ka dhashay takfiirka yaan dadka laysku qarxin in la yidhaahdo jihaadkay diidan yihiin waxaan xusayaa laba xaadito ama laba dhacdo oo maskaxdayda aan ka zuulin oo mar walba aan xasuusto xawaadisu way badnayd laakiin labaan ka xusayaa mid waxa uu ku saabsan yahay masjid nakhiil oo sheekh maxamed xuseen xafidahu llahu waracaah ayaa maalin jumco ah khudbad jumce kaga hadlay xurmatu tafjiiraat isqarxintu inay xaaraan tahay marka axadulictisaam waxa weeyaan xarakatulictisaam nin ka mid ah ayaa masaajid masaajidadooda ah intuu ka hadlay inta kalena dee waa maqlayeen kamanay qaban waxaanad moodaa wakhtigaa inay ka midaysnaayeene waxa uu yidhi hadal aada iyo aada u cajiib badan waxa uu yidhi qasaman billaah maanta masaajidkaa waxaa laga akhriyay khitaabkii buush oo istiftaax iyo xamdaladii loo sameeyey bihadihi alcibaara xuruuftiisu saasay ahayd qasaman billaah khitaabkii buush baa laga akhriyay halkan oo istiftaax iyo ina alxamda lilah un loo sameeyey waxaa wax lala yaabo ah maanta isla kii hadalkaa ku qawlayey markii hargeyse la qarxiyey waxaan arkay isagoo ka hadlaya oo dee waatii bayaanaadka lasoo wada saaray ee tafjiiraadku waa kuwii wada xaaraan noqday markii hargeyse ay soo gashay marka isaga laftiisii isaga laftiisii oo ka hadlaya aan arkay marka waxa la yaab leh dee kolley maalintaa iyo maalintan dambe midunbuu khaldanaa laakiin waxa ku adag nimanka axsaabtu inay yidhaahdaan shalay waanu khaldanayn maantana waanu saxannahay intaasaa ku adag laakiin alrujuucu ila alxaqi fadiila taasi waxay ahayd dhacdo aanan ilaabin dibna aanan u ilaabi doonin waayo runtii waxay ahayd dee arrin aad iyo aad ka burad kelimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba waayo intay maanta ku dhawaaqayaan ayuun baanu maalintaa lahay xaadisada labaadna waxay ahayd masjid uliimaan ayay ka dhacday markaa waxay ahayd wakti wakhtiyada ka mid ah ayaa hargeyse macaahiddeeda mid ka mida waxa lagu qaybiyey waraaqo da'yarta lagu dardargelinaya dagaalka inay galaan halkan ama halkaa qoriguun qaad ama hargeyse ka bilow ama muqdisho ka bilowo hadalladan sii xasuusta waxaa ka mid ahaa ee lagu qaybiye dhallinyarta calaa mar'a wa masmac waxarid ilmu'miniina cala alqitaali imaa hunaa aw hunaak dagaalkuun dadka ku dhiiri geli oo haddaanad aduu qaadayn ka qaadaya dabada ka riix ama halkana noqoto ama halkaa noqoto sheekh muuse taraxiya xafidahullah iyo culimada salafiyiinta qaar ka mid ah ayaa maalintaas jumcada ah macadulixsaan ka galay muxaadaro la odhan jiray naqdu saxiifati aljaa'ira saxiifadda daalimadda waxa weeyaan radigeeda halkaasay kaga hadleen culimmadu aniguna isla maalintaas ayaa masjiduliimaan khudbaddii aan kaga hadlay waxaan garanayaa rag kaga dhaartay inay dib ugu soo tukadaan masjiduliimaan iyagoo leh mawadaadka maanta jihaadkii iyo mujaahidiintii ka hadlay marka wax lala yaabo waxaa noqotay maalintaas waxaa dhallinyarta dee dabkaa lagu gurayo oo lagu darda yani waxa weeyaan lagu dhiiri gelinayay maanta laakiin wadcigaynu maraynaa wadcigaa waa ka duwan yihi laakiin hadalkii sheekha anoo sii tixraacaya sheekhaygii sheekh cabdalla waxaan leeyahay jamaacaadka waxaa ku jira gaar ahaan jamaacatul-ictisaam oo masaa'ilkaa in fara badan dhex gashay waxaan leeyahay horta hunaaka farqun bayna atarki watawba waxan waan ka tegey oo dee ka tegistu istaraatiijiyad waxay noqon kartaa markaa munaasaba berri toole hadday kuu gashana lagu noqdo laakiin tawbadu waa waxaad ilaahay dartii uga noqotay marka waxaan leeyahay horta hal taraktum alyowm am tubtum ila allah ma maantun baad ka tagteen oo marxaladda maantaan munaasab ku ahayn mise ilaahay baad uga noqoteen wixii da'yarta iyo dhallinyarta in fara badan dabka lagu saaray ahlu sunnahana lagu caayiyey waxaan aad iyo aad aan ugu soo jeedinayaa dacwa maftuuxa lijamaacati alictisaam iyo ciddii la mid a gaar ahaan qaadadooda iyo cuqaladooda iyo asxaabu damaa'ir alxaya inta ajwibada diblomaasiga ah laga tago ku dhiirada inaad tidhaahdaan wixii hore khalad nooga dhacay ilaahay baan uga toobad keennay walaysa macnaa daalik inaad aniga towbadaada ila soo marto walaysa macnaa daalik inaan ku leeyahay kursiga nakhiil aan towbada kuugu qabto laa waalfa kala atawbatu ila allah wa tuubuu ila allahi jamiica ayuha almuuminuuna lacallakum tuflixuun towbada sharafta lihi dee waa bayna alcabdi wa rabbih aniga inaad ila soo martaa wax daruuriya ma aha laakiin waxa maanta xataa kuwaad gacanta ku haysaan aanay idinka qaadanayn shalay wixii aad lahaydeenna sax buu ahaa maantana sax baa tihiin dee adeer wax isqabanaya maaha shalayna saxun baan ahaa maantana saxun baan ahay isma qaadan karayaan labadaas waxaana munaasabku yahay inaad ku dhiirataan alrujuucu ila alxaqi fadiila naftuyaydin oo dhan ma dhallinyartii baad u tegaysaan iyaga laftoodu inkastoo maanta yaryaraanay ahaynoo qaar fara badani caqdu raabici malaha ay galeen ama ay dhaafeenba laakiin haddana inta badan tuhmada axsaabta waxay shabbahdaa tii suufiyada suufiyada waa garanayseen marka lagala hadlo mawliidka iyo shirkiga maxay odhan jireen waa wixii yaryarku ay la yimaadeen marka iyaga dee waa u wada yaryar ama itixaad noqo ama ictisaam noqo ama salafi noqo iyaga waad u simantihiin laakiin kuwa xarakaadka ayaa iyaguna silaaxii suufiyada salafiyiinta u qaatay oo iyaguna had iyo jeer laga yaabo ma yaryarkii inay yidhaahdaan inkastoo maanta waxa weeyaan xataa annaka haddaadna tidhaahdaan yaryar dee ciroolo badani ama halkan ha noqoto dibad iyo gudaba meel walba uu joogo oo kolley dee waanadii iyo dardaarankii sheekhayga sheekh cabdulaahi ilmaki waxaan u malayn isagana inaydaan odhanayn yaryarkii calaa kulli xaal khulaasadu waxaay tahay maalintaas haddii maraaxishaa la marayay war maanta ha lagu dhiirada atawbatu ila allah oo masaa'ilkaa la leeyahay waa laga tegey ha loo caddeeyo dhallinyarta weliba waxaan idin leeyahay gaar ahaan qaadada waxa dimadiisu dimadiinnu ay beri ku noqonaysaa ilaahay agtiisa oon qiyaamaha waxba laydin raacay markaad intaad isa soo taagtaan aad tidhaahdaan wixii hore khalad buu ahaayee ka noqda haddii kale waxaan idinka baqayaa inaad soo gashaan liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamah wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm waxaan sidaa u leeyahay fikirkaasi wuu faafay bari iyo galbeedba wuu galay dhallinyarta wixii loo sheegay jiho walba way la tegeen waxa keliya lagu badbaadi karaa oo aakhiro an tabicaad laydinku raaci karayn in diblomaasiyadda inta laga taga iyo siyaasadda in la yidhaahdo khalad bay ahayd wixii laydinku tarbiyeynayey manhajkaa salafigaa qaata walaalayaal gaar ahaan jamaacaةulictisaam waxaan idhi waxa fasahaadiye laba siinood afsadahum siinaan talow labadaa siin waa maxay waa siinu silaax wa siinu siyaasa yacni labadaa siin dhexdooda ayay dhibaata kaga dhacday markii hore dee siinu silaax waa lagu gaadhnaa bahalka hubka maantana siinu siyaasa waxaa la yidhi yaryarkii iyo dadkii waaweynaaba sanaadiiqda ikhtiraaca yaan laydinka dheerayn markaasaa runtii wax laga yaxyaxa ay noqonaysaa nin wadaadoo sunnadii ka muuqataa inuu caariyaadkii iyo dadkii qaaqaawanaa wixii ololaha doorashada dhacaya waa taqaaneen inuu isagii dhex jujuubto uu dhex ordo oo isku maqiiqo ila ilaahay sharcigiisu wuxuu raalli ka yahay maahe runtii waa dacfi iyo diindarro badan marka waxaan leeyahay factabiruu yaa ulil absaar siyaasadda kuwii idinka horreeyey haadihi siyaasa shaydaaniya waayo markaynu siyaasaddan wax sumaysay ka hadlayno maaha ta sharciga ah ee sheekhulislaam iyo culimmadu ay ka hadlaan waa asiyaasa shaydaaniya waa ta beenta iyo baatilka ku dhisan waa ta maanta lagu socdo waatuu sheekhulalbani ku tilmaamay min asiyaasati tarku siyaasa qaar baa ku ceebeeyey laakiin markuu sidaa u eegay wuxuu yihi min asiyaasati tarku siyaasa maanta siyaasadda waxaa ka mid a siyaasadoodan in looga tago oo dadka adtasfiya wa tarbiya cilmiga sharcigaa lagu barbaariyo bilaahi calaykum maanta ninka wadaadkee gala ma isagaa ku milmaya oo iyagii u ekaanaya mise intuu bedelo ayuu ilaahay kitaabkiisa ku xukumaya kii kaa tegee sunnuhu ka muuqdeen ayaa kugu soo noqonaya isagoo nooc kale ah waayo waa siyaasa shaydaaniya been haddaanad sheegin oo baatilkooda aanad ku raacin oonad meel walba la muquuran maadaa kursiga gaadhayaba marka waxaan leeyahay hadafkiinu iyo aanu noqonuun haddii silaax lagu gaadhayana kursiga fahuwa silaax hadduu socon waayana ila siyaasati yaanay noqonin waxaan ku soo gebagabaynayaa runtii bishaarada salafiyiinta ay u soo aroortay ee ah in maanta xaqaa'iq badan oo ay sheegi jireen maanta afwaahdii mukhaalifiintooda inay ka daahirtay waxa midhaha bishaaradaa ka dhalanaya ee amaradeedu ay tahay athabaatu calaa maa antum calayhi xata almamaat haddaa salafiyiintii tihiin inaad ku sugnaataan oo daa'imtaan maanta manhajkaa aad ku sugantihiin ilaa intaa ka dhimanaysaan athabaatu calayh xata almamaat ilaa intaa ka dhimanaysaan inaad ku sugnaataan oo aydaan ka tasacsucin waayo run ahaantii markaad aragto khayrkaa siduu u kacaa kufayo waxaad kororhsanaysaa oo kuu siyaadaya xaqnimada manhajka aad haysato talawunkana aad iska ilaaliso iyaaka watalawuna fi ddiin fa ina diin allaahi waaxid wax isbedbedelaya haddaad aragto ama magac ha noqdo ama manhaj ha noqdo isagaa kuugu filan baadilnimadiisa waayo diinta ilaahay ma doorsoonto ismana bedesho waxaan ku soo gunaanadayaa ayuha salafiyuun calaykum bitamasuki bisunati daahira wa baaina maca alghayrati calayha waxaad laasimtaan sunnada nebiga inaad ku dhegtaan muuqaal ahaan kal iyo laabba kor iyo hoosba idinkoo u qiiroonaya sunnada waxaan sidaa u leeyahay jamaacaadka lagu yaqaani qofku markuu xogaa dhigto ee uu suuqii iyo bulshadii soo dhex galo haddana inuu mujtamacii un ku milmo oo laga soo dhex saari waayo waa ayaan daro ninkii salafiga ahaa ee aalibulcilm ee sunnada bartay markuu suuqa hargeyso soo galo ilan shaqada iyo camalku mamnuuc nagama aha oo dadka mujtamaca inaad wax la qaybsato adoo salafi ah ayaa dukaan furan kartaa ood bacadlo furan kartaa oo aad adduunyadaada u shaqaysan kartaa laakiin waxa ayaan daro ah mar alla markaad mujtamacii soo dhex gashay sunnadii kaa muuqatay inay kaa qarsoonto ood mujtamacii aad la tacaamushay iyagii aad la mid noqoto waa ayaan daro salafi bandaluun dheer ku taagan oo surwaalka iska jeedaya inaad aragto runtii waa ayaan daro waayo qofka salafigii waa inuu noqdo ashaddu nnaasi tamasukan bisunna ayuha salafiyuun sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee aynuu nisbe sheegan inaynu ehelka u ahayn daahiran wa baatinan waa inay naga muuqato waa inaada isbaal lagugu arag lixyadaada waa inaada taaban wasaawistu waxay ka soo gashaa waan isku yara hagagaajinayaa oo sidaa qofku uu taataabanayo isagoo halkan maraya ad arkaysaa waxbaha isku taataabanaya iska dah icfu lixa waqasu shawaarib halkiisa u dah markaa sunnada inaynu aada iyo aad daahirka iyo baatinkaba kaga dadaallo inaynu ku dadaallo waxa weeyaan idhaarka sunnada jaanibka akhlaaqda iyo dhaqanka imaamu maalik waxaa laga wariyaa inuu yidhi assunnatu ka safiinati nuux man rakibahaa naja waman takhallafa canha hariqa wahawa sunnadu waa sidii doontii nebi nuuxoo ninka fuulaa yacni sunnadu waa doonidii nebi nuux oo kale oo dee ninka fuulaa waa badbaadaya ninka ka hadhaana wuu qarqoomaya halkaasaa duufaanku ku qaadaya haddaba sunnada ha ka hadhina ee doonta sunnada si fiican u qabsada oo waxa weeyaan camalkeeda ku dadaala jazakum allahu khayra wbaaraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu
jaza allahu sheekhayn khayr aljaza ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo labada sheekh waxa weeyaan kolley waa tukan doonaa asilo badan bay dadku soo qorayaan laakiin waxaa ballankeenu u ahaa su-aalaha ay soo qorayaan walaalaha xaadiriinta ahi majlis khaasa ayaa loo gunti doonaa insha allahu tacaala ka jawaabideeda marka waa ururinta la ururinayo marka ayaan la dhibsanin oo laodhan maxaa looga jawaab waayey ballanqaadka naduudaa sida ahaa in kelmad kastoo baxda su-aalaha ka soo baxa insha allah hadhow majlis gaara oo biidn illahi subxana loo gurmi- loo gunti doonaa وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
walaalayaal waxaanu rajaynaynaa in shaa allahu tacaala inaad kulligiin ka faa'iidaysateen muxaadarinkan qayimka ah oo ka baxay nadwaddii cilmigii ahayd alsalafiyatu manhajun rabbaaniy waa waajibun sharci intaynu ku kulmayno dowrooyn kale iyo nadawaad kale cilmiya oo qiimo badan sidaanoo kale waxaan iiga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin walaalihin fii manhaji online wassalaamu calaykum ورحمة الله